wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi daahfurtay mashruuca walbarashada oo lamasan ee heerka jaamacadda takhasuska maareynta kheyraadka biyo islamarkaasina iyo biyaasa jaamacadda ummadda soomaaliyeed mashruucan yaa maalgelintiis leta hay-adda qaramada midoobay ee u n d b wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa kala daardaarmay soddon iyo shanta arday ee ku faa-iideysadayta takhasuska maareynta kheyraadka biyo oo yah agaasintii wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyo mashruucaasyaa ka sheegi kow muhiiman eh ardayda ku faa-iideysada doonta waxaan doonayaa runtii inaan aada u bogaadiyo habka dadkani ay ku soo baxeen oo ay ku yimaadeen oo ahaa tartan aada iyo aada u furan oo lagu celiyey waxaan aada u bogaadinayaa in uusan idinku jirin qof dhahayo oday hebel ah ay keenay oday dhaqameed ah ay keenay xildhibaan hebel ah ay keenay wasiirka abtigey ah heblaaya meeshaas iga soo gashay macallimiintii jaamacadda ayaan hebel ku lahay aan la dhahaynay dadkeennana meesha aan rabno inaan ka saarna meeshaas waay ooy ugu badan tahay kalsooni darrada qofkuna aaminsan yahay inuusan wax uu leeyahay xataa doonan karin haddaanu laalaab ku raadin oo aanu laalaab ku doonin inaad tusaale u noqotiin dadka soomaaliyeed inaad u sheegtiin oo u warantiin waxaan rajaynayaa marka fursadda adinka aada hesheen oo ay kumanaan kaloo soomaaliya iska lahaayeen boqolaalna idinkula tartameen laakiin adinka aada hesheen inaad fursaddaa laga faa'iidaysto oo aanay dayacmin oo waa la isqiimayn doonaaye waxaanu imaan doonaa insha allah haddii ilah irahdo laba sano ma dheeree xafladda qalinjabinta inaan la dhahin soddon iyo shantii meeqa ka joogta inaanan la dhahin duruuf kasta oo kugu jirto inaad isku daydid inaad ka meel keentid shaqada hadda aada qabanayso iyo waxa aada qabanayso sidaad ugu guulaysato ayay ku xiran tahay shaqada mustaqbalka laguu diri doonana inaad ku guulaysato inta daroob oo tadad ku noqoto wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan jaamac taqal cabaas ayaa sheegay muhiimadda takhasuska maareynta kheyraadka biyo ee heerka lamaad master degree oo ay bii doonta jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddaan nahay wasaaraddii tamartii kheyraadka biyaha iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo runtii fulinaysa mashruuca ah master programka ah ardayda injineerada ah ee labada sano ee daraasada sare ee ku diyaarinayo integrated water resource management oo runtii laga shanqariyey ah mashruuc ugub ah oo aada muhiim u ah oo geygii soomaaliya maanta masterkaas uu yahay midka keliya ee maanta waddanka ka jira oo ay nasiib runtii u yeelatay u yeesheen wasaarad labada wasaaradood iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed taabagelintiisa iyo saaxiibada labada hay-adood aan kor kusoo sheegno cda u n d b mashaariicdii naloo keeni jiray kheyr alaasio dadkii keeni jiray waxaan u malaynayaa hadda waxaa weye xilligeeda waa soo qaangaarnay waxaan joognaa xilligii aanu waxa aan leenahay iyo maskax aan leenahay in la tuujiyo maskaxda waxaan leenahayna aan aan soo saarno soddon iyo shantan arday ee ku faa-iideysada doonta takhasuska maareynta kheyraadka biyo yaa ka-iidasa xilla soomaaliya siyeeda iyonkabahanta siyeeda iyonkabaaha gobta inii maareyta kheyraadka biyo xiliyada iyo jiraan roobabka